mas-uuliyiinta ganacsatada suuqa islii iyo xildhibaanka laga soo doorto degmada kamakunji ee magaalada nairobi yuusuf xasan cabdi oo ka hadlay fal qalqalgelin ah oo shalay laga dareemay suuq ku yaala xaafadda islii ayaa sheegay in falkaasi uu ahaa mid been abuur ah oo lagu qalqalgelinayay ganacsiga suuqa islii iyagoo sheegay in ammaanka xaafadda uu yahay mid wanaagsan oo laysku hadlayn karo khadar maxamuud xareed ayaa warbixintan goordhoweyd nooga soo diray magaalada nairobi khalkhal dhanka amniga ah ayaa shalay laga dareemay xaafadda islii ee magaalada nairobi kadib markii warqado ay ku qornaayeen digniino lagu sheegay in qarax lagu xiray dhismaha suuqa yare ee xaafadda islii lagu daadiyey intaasi kadib waxaa suuqa yimid qeybaha kala duwan ee hay-adaha ammaanka ee dowladda kenya kuwaasoo baaritaano dheer kadib xaqiijiyey inuusan jirin wax qarax ahaa oo lagu xiray suuqa yare axmed sheekh cabdulaahi yare oo ah milkiilaha xarunta khalkhalka amni laga dareemay ayaa sharaxaya sidii ay dhacdadu ku bilaabatay markaasayto ayaan wargelinnay laamaha dowladda oo ku shaqo leh sekuritiga amniga waddanka isla markii howshiiba ay la wareegeen sifa oo amniga lagu xaqiijiyo oona lagu ogaado inuu meesha bob ku jiro amase oo ku jirin shaqadoodiinna si fiican ay u qabteen maxad ilaahay baa iska leh bobna laguma arkin marka anoo ku hadlaayo afka guddoomiyaha shacabka bulshada islii waxaan doonayaa inaan idin xaqiijiyo amniga dawladda ku shaqo leh waana sugan yahay si aad ah ayaana haddana kor loo sii qaaday marka bulshada waan nabad qabtaa alxamdulilaah yaa la waswaasin ganacsiganna sidii hore ha iska sii socdo xildhibaanka laga soo doorto degmada kaamukunji ee magaalada nairobi oo ay xaafadda isliin ka tirsan tahay ayaa sheegaya in dad maskaxda ka xanuunsan ay ka dambeeyeen cabsidii shalay laga dareemay suuqa islii isagoo sidoo kale sheegaya in ammaanka xaafadda islii uu yahay mid laysku hadlayn karo runtii dad nin waalan amase dad waalan oo innaba aan maskax lahayn ayaa mushkiladan meeshan laga sheegay ka dambeeyey oo waraaq meeshan kaga tegey nasiib wanaag laamaha nabadda ee dawladda biliiska si degdeg bay u yimaadeen way baareen tobanka dabaq ee daartan quruxda badan dhowaan la furay kumanay arag wax boma wax qarax amase khatar gelinaya nolosha dadka marka ganacsatadu dib bay ugu noqdeen ganacsigoodii jidadkana waa la furay wax dhibaato oo ka jirta islii ma jirto nabadgelya ka jirta argagaxisnimo kama jirto tuugo kama jirto dadka sidoodii caadigay suuqa u socdaan ganacsigii sidaasu u socdaa wax dhibaato ah ma jirto wax walwalca amase aad ka walbahataan ayaana jirin waad aragtaan in nabadda la sugay waxa halkan ka dhacayna wax been ahaa buu ahaa oo wax jira ma aha marka shicibka waxaan ku leeyahay hawalbahaarina nabadgelyaa jirta suuqa sidiisi buu socdaa ganacsiga dib baa loogu soo noqday jidadkeennu way furan yihiin nabad baan nahay khadar maxamuud xareed v o a nairobi